daan duray afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay wax shaqii dekeda kama socon waxaana sameeyey waxa weeyaan ganacsatada ka ganacsata dekeda oo sida uu sheegay guddoomiyaha ganacsatadaasi yuusuf cali nuur oo magaalada berbera ku sugan walow ay saa kadib u bilaabantay shaqadu haddana afar labaatankii saac lasoo dhaafay shaqadu waa taagnay maxay ka cabanayaan oo shaqada u joojiyaan ganacsatada ganacsatadu waxay ka cabanayaan arrin dhowr dhinac leh waxa ugu horeeya oy sheegayaan adeega dekadu inaanu si wacan u socon sidoo kale inay raagayaan farsamo ahaan wixii lala soo degaya ama ganacsigii ganacsatada ee keenaysa in dekada hore uga baxaan waxaa kaloo kamid a lacagta ama qiimaha laga qaado ganacsatada waktiga la soo degaan oo runtii yana ay ka cabanayaan leeyihin aad bay u sareysa sida ku xusan qoraal ay soo saareen ganacsatadu oo noqon ka mid a v o a heshay oy leeyihiin waxaa nalaga qaadaa lacag ka badan lacagtii ay ahayd inaanu bixino waa gartay marka ee cabashadaasi ay qabaan ganacsatada dawladda ma ka hadashay sidaas wax looga qaban karaa inkastoona si toosa dawladdu ama si guud dawladdu uga hadal haddana sida uu xaqiijiyey guddoomiyaha ganacsatada magaalada berbera yuusuf cali nuur waxa oon khadka telefonka kula xidhiidhay xukuumadda ama madaxtooyada somalilan iyo dawladdu arrintaasi way soo dhex gashay waxa uu sheegay in guddi lasoo saaray islamarkaana ay caawa ama berito ka kulmayaan ganacsato ahaan iyo cidda ka socota xukuumadda dhexe islamarkaana hay-adda ama shirkada gacanta ku haysa dekeda magaalada berbere d b world lafteedana la kulmi doonaan wixii markaa jira ee tabashooyina wadahadal lagu dhamaynayo taasina ay keentay in maanta dib shaqadii dekadu uga bilaabanto sidii caadiga ahaydna hawsha iminka u socoto cabashadii u horreysay ee ganacsatada iyo muruqmaalka dekeda kasoo baxa ma aha bishii hore ee august ama sideedaad toddoba iyo tobankeedii marba sidan oo kale walow ay soo jiitamaysa haddana ay ganacsatada uga cawdeen oo u sheegeen in loo baahan yahay la dhex galo d b world iyo ganacsatada marka xukuumadda somalilan arrintaasi waxa u saartay guddi ka kooban saddex wasiir oy kamid ahaayeen wasiirka maaliyadda wasiirka arrimaha dibadda iyo sidoo kale wasiirka ganacsigu arrintaasi sida uu waraysi waktigaasi uu siiyey wasiirka ganacsigu v o a uu sheegay way ka howlgaleen waxaana la kulmeen dhinacyadii khuseysay guddidaasi waxay ka garowdeen cabashadu jirto islamarkaana farsamo ahaan loo baahan yahay in la xoojiyo waxaa kaloo waktigaasi wasiirku v o u sheegay in nidaamyada ay hore ugu shaqayn jirtay dekadu iyo d p wad oo dekada la wareegta nidaamka wadatay iswaafajinteeduna wakti u baahan yahay islamarkaana ay xalinayaan hase haatee mar kale ayay dib usoo noqotay cabashaduna waxay u egtahay weli inay halkii taagan tahay waa gartay sidee marka nolosha dadka ay u saamaysay shaqa joojintaas ganacsatada walow inta badan sidaynu ognahay ganacsiga iyo dhammaan waxa ka socda somalilan badankeeda ku jirtay dekeda magaalada berbera si toosa ama la dareemi karayo nolosha umay taaban walow ay jiraan meelaha qaar haddii aad ukurgasho ama markaan weydiiyey ay saameyn shaqada aan kala socon ama sida ay tahay dekeda xaaladeeda waktiyadihii u dambeeyey ay ii sheegeen tusaale ahaan oo kale dhismaha ama dhismayaasha ganacsiga dhismayaasha way saamaysay oo shirkadaha ganacsiga ka ganacsada dhismayaasha guryuhu mararka qaarkood waxay ii sheegeen in aan agabkii dhismahii soo degi lahaa hore usoo garin ama uu ku raagay dekeda taasina ay keentay dhismayaashii magaalooyinka ka socda qaarkood istaagaan hase haatee iminka siday u muuqato shaqadii mar haddii dib u bilaabantay ay filayaan inay inay inay halkii wax walba kasii socdaan